أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارو في مسائل منثورة مسائل وحو أفصل يهي منثورة إلا فرديي ومناسبوين كلا دوان لغا سوقاتي كنا سابسا أحكامتي سومك لا يفدر السائم قفك سومن كما أفره بوصول شيء شيء قارديسي قفك كما أفره يوصمك كما بريو ilaa jawfihi shaksiga dhexdiisa uu shay gaadhay shaygaasoo min acyaani اljannati jannada ashyaadeeda ka mida mutlaqan xaalu yaha shaygaasi midaan la kala qaadayn waxaan hore usoo qaadnay ashyaada adduunyada taallo wax ka mid ah waxay doonaanba ha noqdaane qofka gudihiisa hadday gaadhaan qofkaas soomkiisii wuu buray ayaan soo qaadanay marka ashyaada adduunyada la yidhi maxaa baxay waxaa ku baxay ashyaau ljanna biqudrati illaahi qofkii isagoo adduunyada jooga ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala isagoo sooman haddii shay jannada laga keenay shaygaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awooddiisa uu ugu suurtogeliyo inuu cuno qofkii uu sooman yahay shay jannada laga keenay ayuu cunay biqudrati illaahi tacaala qofkaasi soomkiisii ma burayo liannahu waxyaalaha soomka burinaya waa acyaanu dunya waa adduunyada ashyaada taallo wey amaa ashyaada jannada taallo qofku haddii ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay u suurtogeliyo isagoo dunida jooga shay jannada ka mid ah in markaa calooshiisii ay gaaraan soomkiisii waa saxiix oo kuma burayo falow xasalat lahu karaama sharxu wuxuu ku leeyahay haddii karaama ahaan ay u xasisho oo wa ukilad la cuno ashyaadaas laa yufdiru bihaa markaa shaygu ashyaadaa jannada kuma afurayo liannahaa min jinsi thawaabi waalkaraama waa jinsiga abaalmarinta iyo karaama ahaan wey laa tabdul laa tubdilu mana burinayso alcibaada ashyaadaas jannada laga keenay waxa weeye cibaadadii ma burinayso waxa soomka burinaya waa ashyaada laga keenay adduunyada wixii ka yimaada wey ama ashyaada jannada laga keenay qofka soomkiisii ma burinayo walaa min acyaani dunyaa walaa biwusuuli shay-in shay gaaridiisii oo qofka dhexdiisa u gaarana qofku kuma afurayo shaygaasoo min acyaani dunyaa adduunyada ashyaadeeda ka mid ah in wasala shaygii ilayhi ila aljawf qofka dhexdiisa hadduu gaaro bikayri اlikhtiyaar ikhtiyaar la-aan hadduu ku gaaro waa mas'alo kale oo soomku uusan ku buraynin iyadoo qofku calooshiisii ama dhexdiisii ay gaareen wax adduunyada ka mid a wuxuu sheekhu ku leeyahay raximah llahu tacaala ashyaada adduunyada shay ka mid hadduu qofka gudihiisii gaaro laakiin ikhtiyaarkiisa kuma gaarin waa lagu khasbay qofkii waa la khasbay oo waxaa lagu khasbay shaygan inuu cuntadan cuno ama cabitaankan uu cabo haddii kale naftiisii khatar la gelinayo sidii uu qofkii isaga cunay isagoo sooman uu cuntadii cunay lagu khasbay cabitaankii lagu khasbay ayuu iska cabay soonkiisi waa saxiix soonkiisii saxiixu aw amase maca nisyaani ama halmaan micigiisii ayuu shaygii caloosha ku gaaray ama qofkii soomka dhan uu iska halmaamayo waxbuu iska cunay waxbuu iska cabay soonkii uu halmaansan yahay isaguna soomkii kuma burayo sida qofku hadduuba halmaamay soomkii uu wax cuno oo wax cabo ma ku burayo maxaa yeelay xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa fa inamaa adcamahu allaahu wasaqaah qofku hadduu wax cabo waxna uu cuno isagoo halmaansan fa inamaa adcamahu allaah wasaqaah nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaaha waraabiyey ilaaha quudiyey soomkiisiina waa saxiixu walaa biljimaaci jimaacna soomkii kuma buro walaa bikhuruuji ilmaniyi mani soo bixitaankeedana kuma buro kadaalika sidaasoo kale jimaacii iyo manidii ay noqdeen oo sidaasoo kale maxaa loola jeedaa bikayri الاkhtiyaar wa maca الnisyaan waa ishalmaamay isagoo ishalmaamo soomkiiu intuu halmaamay ayuu xaaskiisii jimaacay maalin ramadaana maalin ramadaanuu xaaskiisii jimaacay uu ishalmaamay waa sida cuntadii oo kale w haddaad ishalmaanto oo cuntadii aada cuntaba adigoo sooman soomkaagii saxiixuu ahaan jira hadduu qofku halmaamo xaaskiisii maalin ramadaan uu ku dhaco oo uu jimaaco isagoo ishalmaansan soonkiisi waa saxiix waxaa la mida meniya ka timid qofkii meni ayaa ka soo baxday waana ishalmaansan yahay ama waa ikraaho waa lagu khasbay waa lagu khasbay ama waa ishalmaansan yahay masaa'ilkaas oo dhan soomkii kuma buray walaa bilqay-i matagana soomku kuma buro qahran min qahrin si dirqi oo qasab ah qofkii uu u matagay matagii waa soo khasbaday matagii isagaa ku soo khasbaday idaa lam yarjic hadduusan laabanin minhu min alqay-i matagii xaggiisii shay-un shay hadduusan ka laaban ilaljawfi dhexdana uusan shaygaasi u laaban kuma burayo matagaas masaladan kale uu sheekhu noo sheegayo soomkii uusan ku buraynin waxaa weeye matagii uu ku soo diriqsaday oo uu ku soo khasbay matagiiyo adigoon ikhtiyaarkaaga isaga keenin uu kaa soo fakaday qofkii waa la labooday lalabo oo kala qabatay matagii marka uu ka soo fakaday matagii hadduu kaa soo fakado soomkaagii saxiix wey laakiin sheekhu wuxuu shardi ka dhigay idaa lam yarjic hadduusan laaban minhu min alqay matagii xaggiisii shay-un hadduusan shay u laaban ilaljawfi dhexdana uusan u laaban shay matagga ka mida amaa matagaas ku soo khasbaday oo qasabkaaga yimid oo adigu aadan iska keenin haddii matagii haddana gudihii uu kaaga laabto gudihii calooshii uu kaaga laabtay soomkaagii baatil wuu buray marka lagu leeyahay mataggu haddii ikhtiyaar la-aan uu kaaga yimaado soomkii kaama burayo waa hadduusan gudaha shay kaaga laabanin amaa haddii gudaha shay matagii ka mida uu ku laabto soomkaagii wuu buray marka walaa bilqay-i qahran la yidhi maxaa baxay qahran la yidhi waxaa baxay hadduu qofku matagii isagu iska keeno matagii adigu haddii ikhtiyaarkaaga aad isaga keentid dee soomkii uu kaa buray markaa walaa binukhaamati xaakadiina soomkii kuma buro idaa jarad xaakadii haddii ay soo dureersato ilaa jawfihi shaksiga dhexdiisa haddii xaakadii ay u dureersato qahran min qahrin qasabna ay xaakadii dhexda ay ku dureersato qahrigaasoo canhu shaksiga xaggiisa ka ahaaday oo ulajeeddadu waxaa weeye qofkii guduhu wuxuu ka keenay xaako xaakadaasi marka gudahay haddana uga laabatay gudihii ayay haddana uga laabatay gudaha markay uga laabanaysana isagu ikhtiyaarkiisa mooye way ku fakatay xaakadii uu soo xaakooday ayaa ku laabatay oo ku fakatay asaga ikhtiyaarkiisana ma aha soomkiisii saxiixu soomkiisii saxiixu walaa biliktixaali indha kuulashana soomkii kuma burayo qofku asagoo sooman waxaa u bannaan inuu indhakuul marsado indhakuul inuu marsado way u bannaan tahay isagoo sooman waaliddihaani subkashadii inuu madaxiisii iyo jirkiisii uu subkado uu saliisaysana soomkii kuma burayo wa in wajada haba helo shaksigu dacma alkuxli indhakuulashada dhadhankeedii iyo waduhni subagga dhadhankiisii fii xalqihi dhuuntiisa haba ka helo dhadhankaa hadduu doono wuxuu la jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala soomka waxyaalaha uusan ku buraynin waxaa ka mid a qofkii hadduu jirkiisa ama madaxiisa meel ka mid a hadduu saliid ama subag uu marsado xataa hadduu doono subagii uu marsanayay madaxa ama dhuunta uu marsanayay haba usoo dhadhamo hadduu doono carabkaba haba uga soo dhadhamee ma ku burayo soomkii waxaa la mid a sidaas oo kale qofku hadduu indhakuul marsado indhuhu indhakuul marsaday indhakuushii marka dhadhankeedii wuxuu ka helay carabkii uga soo dhadhantay dhadhankeedii uu carabka ka helay soomkii ma burayo soomkii kuma burayo walaa bidukhuuli dubaabi tisxigii gelitaankiisiina soomku kuma burayo waalbacuudi kaneecadii gelitaankeediina soomku kuma burayo wa gubaari lkansi xaaqidda boorkiisii guriga markuu xaaqayay ama dariiqa uu nadiifinayo boorkiisii boorkaas geliddiisiina kuma burayo walkarbalati haadhaadkii budadii ama raashinkii uu haatinayay wixii ka haadhaadayay haadhaadkaa gelitaankiisana soonku kuma buro fii jawfihi shaksiga dhexdiisii ashyaadaas ay galeen maalan qofkii isagoo iska sooman tisxiya ku cararay isaga ikhtiyaarkiisa ma aha tisxiya ku cararay tisxigaa calooshuu tegey soomkiisii saxiixu waxaa sidaas oo kale la mida kaneecadii iyo xayawaanaadka yaryarka ah haddii qofka calooshiisii ay ka galaan biduuni ikhtiyaarihi asaga ikhtiyaarkiisina ma aha waa wax ku fakaday soomkii kama buray waxaa la mida waddadii uu xaaqayey ama gurigii uu nadiifinayey wixii maaragtaa boorkii ayaa sanka iyo ka galay oo afka ka galay markaasay gudaha u gudbeen kuma burayo soomkii waxaa la mida raashinkii uu haadinayey raashinkii uu haadinayey wixii ka soo haadahaadayey ayaa sankii ka galay afka ka galay soomkii ma burayo waxyaalahaas oo dhan waa yacni casharadii aanu ku soo qaadanay kitaabkeenni safiinada wain amkanahu shaksigaa haba u suurto gasho hadduu doono an yatajannaba inuu ka fogaado daalika almadkuur waxaa la soo sheegay hadduu doono haba ka fogaa karo oo haba ka fogaa karo ulajeeddadu maxay tahay laga leeyahay yacni meesha kaneecadu ay haadhaadayso hadduu doonaba meel kaleba kaneecada ha uga fogaan karo meelaha tisxiga leh hadduu doonaba yacni ha ka fogaan karo dariiq kaleba ha mari karo hadduu doono xataa ha ka fogaan karo hadduu doonee waddadii kaneecada ama waddadii maaragta ama meeshii yacni tisxiga lahayd inuu ka fogaado shardigu ma aha ama uu ikhtiyaarkiisa uun asagu isku geliy mar hadduusan ikhtiyaarkiisa isku gelin meesha ama ha ka fogaan karo ama yuusan ka fogaan karin waa isla mid soomkii kama buray walaa bibalci riiqi candhuufta laqideediina soomku kuma burayo candhuuftaasoo alkhaalisi ee saafi ah candhuuftaasoo min macdinihi macdini riiq candhuuftaa godkeedii godkaa xaggiisa ka ahaatay oo meeshii ilaahay ugu talagalay ka timid ulajeeddada laga leeyahay waxawood haddii qofku maantao dhan isagoo sooman candhuuftiisa uu laqayo soomkiis waa saxiix waajibkuguma ahay markaad sooman tahay maantao dhan inaad candhuuf tuftufto oad candhuufta iska ilaaliso waxba waajibkuguma aha waad laqi kartaa candhuuftaada dad waxaad arki markay sooman yihiin maantao dhan un bijiqdaas ku hayo oo wax tufayo candhuuf tufayo waxay isleeyihiin candhuufta haddaad laqdid oo xataa kas baad u laqdidid de soomku waa saxiix xataa candhuufta haddaad kas u laqdid soomkaagii saxiix wey kaama burayn waxba ha tufin waxba ha isdhibin waxaan shareecadu kugu dhibin waxba ha isku kallifin candhuufta maanta o dhan haddaad laqlaqaysid soomkaagii saxiix wey laakiin sheekhu wuxuu shardi uga dhigay alkhaalis candhuufta waa inay khaalis tahay khaalis tahay la yidhi maxaa baxay haddii candhuuftii ay tahay mukhtalid bibaqaaya طacaam yacni suxuurtii cuntadii aad ku suxuuratay oo ilkaha kaaga jirtay wixii ilkaha ku jiray ayaad inta ku soo bixisay ayaa yacni wixii ilkaha kaaga jiray iyo candhuuftii aad hal mar isla laqday adigoo waxaa ilkaha kaaga jirana awood u leh inaad iska tufto ayaad kas u laqday candhuuftii iyo waxaa ilkaha ku jira oo iswataad laqday soomkaagii uu kaa buray marka candhuufta inay khaalis tahay waa shardi waxaa kaloo khaalisan layidhi ku baxay alkhaalis waxaa baxay ciridkii aad dhiig kaa yeeshay ciridkii waad cadaysatay dhiigu kaa yeeshay ciridkii oo dhiig leh iyo candhuuftii oo dhiiggaasi ku qasan tahay ayaad laqday idan marka candhuuftii khaalis ma aha waxaa ku khasmay dhiiga ku qasan soomkii uu kaa burayaa markaas marka la leeyahay candhuufta soomka ma buriso waxaa shardiya alkhaalis candhuuftu inay khaalis tahay waa shardi shardi kaluu sheekhu u yeelo wuxuu yidhi min macdinihi candhuufta meeshii ilaahay ku abuuray waa inay ka timaado meeshii ilaahay ku abuuray waa inay candhuuftu ka timaado maxaa baxay candhuufta haddii khaarijka aad ka keento bannaanka aad ka keento maalan candhuuftii cadayga aad ku cadaysanaysay ayaad candhuuftii cadaygii waxaa ka muuqda candhuuftaadii cadaygii candhuuftu bannaankii usoo baxday bannaankii markii usoo baxday cadaygii aad marka candhuuftii ka leefatay waa candhuuftaadii waad dhunjisay soomkaagii baatil uu kaa buray marka lagu leeyahay candhuufta aad laqdo soomkaama burinayso waa candhuufta godkeedii gudaha intay ka timid tii gudaha ka timid markaad laqdo markaas wey amaa mid bannaanka inta usoo timid cadaygaoo kale candhuuftii saarnayd haddii aad inta muudsato candhuuftaadii aada mar labaad cadaygii aad ka laqdo waa kaa buri soonka waa kaa buri walaa bisabqi maa'i lmadmadati luqluqashada biyaheedii biyaha ku fakashadiisiina soomku kuma burayo biyihii luqluqashada kugu fakaday walistinshaaqi sandaarsiga biyihiisii biyaha fakashadiisana soomku kuma buro ilaa jawfihi shaksiga dhexdiisii biyuhu ay ku fakadeen idaa lam yubaaliq hadduusan shaksigu ku xeel dheeraanin fiihimaa fi lmadmadati waalistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga hadduusan qofku ku xeel dheeraan oo xuduuddii loogu talagalay uusan ka gudbin masaladana sheekhu wuxuu kala jeedaa qofka sooman waa loo jideeyaa oo mashruuc wey markuu weyse qaadanayo inuu luqluqdo inuu sandaarsado waa sunno qofku hadduu sooman yahay inuu luqluqdo markuu weyse qaadanayo oo uu sandaarsado waa sunno laakiin lama ogola qofkii soomanaa inuu ku xeel dheeraado luqluqashada iyo sandaarsiga haddii luqluqashada iyo sandaarsiga uu ku xeel dheeraado dhuuntii intuu biyaha la taago gadaal uu sidaas yacni biyihii isugu cerdeeyo oo biyihii sida ay ugu fakadaan isagoo xeel dheeraado xadgudub sameeyey soonkii uu ka buro goormo wey marka biyaha luqluqashadu hadday kugu fakadaan ama biyaha sandaarsigu markuusan kaa buraynin waxaa shardi ah idaa lam yubaaliq fiiha waa inaadan xadgudub ku samayn luqluqashada iyo sandaarsiga si dabiici oo caadiya waa inaad u luqluqato oo madaxa aadan la taagin biyihii madax haddaad biyihii la taagto ood isku sii cerdayso soonka waa kaa buraa adaa ugu talagal adigaa ugu talagalay walidaalika xadiiska nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi wabaaliq fiihimaa ilaa an takuuna saa'imaa luqluqashada ku xeel dheeraaw sandaarsigana ku xeel dheeraaw yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay maahan haddaad sooman tahay ku xeel dheeraashada luqluqashada iyo sandaarsiga karaahiyow sida nabigu tilmaamay salى اllahu عalayh wasalam haddaad karaahiyadaas samaysadood ku xeel dheeraatana soonkii wuu kaa buray waxaa kaloo shardi ah wa kaana sabqu ku fakashada biyuhu ay kugu fakadaan biyihii luqluqashada iyo sandaarsiguna waa in fakashadaasu ay ahaato fii waaxidatin mid waa inay ahaato waaxidadaasoo min almaraati maryaalkii ka mid a maryaalkaasoo athalaati ee saddexda ahayd saddexdii goor oo la jideeyey in la luqluqdo oo la sandaarsado saddexdaa mid ka mid a waa inay fakashadu noqoto biyaha kugu cararay haddii markii afaraad ay kugu cararaan adiga waa xadgudub leanna waxaa weye luqluqashadu mashruuc ma aha saddex in laga badiyo haddaad luqluqashanaysid mashruuc ma aha saddex inaad ka badisid sida weysadiiba aan loo ogolayn in saddex laga badiyo weysada markaad wejiga dhaqaysid wejiga afar haddaad dhaqdid shan goor aad lix goor aad dhacdid waad ka baxday sunnadii sunnadii waad ka baxday luqluqashadii marka waa in marka lagu leeyahay biyaha aada ku luqluqanaysa hadday kugu cararaan soomkii kaama burayo marka la leeyahay waa in biyahaas kugu cararay aysan ka badnayn saddexdii mar mid ka mida waa inuu yahay markii koowaad waa inay kugu fakadaan ama markii labaad ood luqluqanayso sandaarsanaysay ama markii saddexaad laakiin luqluqashadii haddaad mar afaraad ka dhigtay oo markii afaraad biyuhu ay kugu fakadeen soomkaagii baatil limaada maxaa baatil ka dhigay markan afaraad yaa ku amray markan afraadood luqluqanayso yaa ku amray laa sharcigu saddex uu jideey sharciga nabigeena salى اllahu عalayه wasalam saddex goor uu jideeyey nabigu salى اllahu عalayه wasalam walaa binnawmi hurdadiina kuma buro soomku soomku hurdo kuma buro wain istaqraqa annawmu hurdadu haba maashayso hadday doonto annahaara maalintii kullahu kula nahaar maalintii oo dhan qofku xataa hadduu iska hurdayo soomkiisi waa saxiixo maalintii oo dhan uu iska hurdayey hurdadu soomka waxba uma dhibto mana burinayso laakiin qofku wuxuu iska dayacay uun ajirkii iyo khayraadkii faraha badnaa leanna waxaa weeye inaad yacni maalintii oo dhan inaad inta badan aada soo jeedo oo qur-aankii aada akhriso ood ictikaafto oo tasbiixsato sidaasaa la doonaya laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeye hurdadu soomka ma burisaa mise ma buriso laakiin sida fadliga badan qofku waa inuu ka faaidaysto waktigiisa waktigiisa inuu ka faaidaysto walaa biliqmaa suuxdintii qofku uu suuxay oo uu miir daboolmay soomku kuma buro idaa afaaqa shaksigu hadduuba soo miiraabo laxdatan ilmilicsiba allah ka dhigay hadduu soo miiraabo ilmilicsigaasoo fi nahaari maalinta dhexdeeda ahaada maalintii oo dhan hadduusan suuxsanayn oo un daqiiqad un ka mida maalintii uu miirku usoo laabtay waa saxiix wey soomkiisu suuxdinta marka la leeyahay soomku way burin waa goorma incama jamiica nahaar maalintii o dhan qofku hadduu iska maqan yahay uu iska suuxsan yahay amaa haddii daqiiqad ka mida qofku uu caqligiisa uu usoo laabto soomkiisu saxiix wey bishardi an tuujada minhu shaksiga in laga helay shardigiisa ayaa suuxdimuhu aysan ku buraynin soomka anniyatu niyadii in laga helay shardigeeda fii waktihaa niyada waktigii loogu talagalay in laga helay shardigeeda ayaa suuxdimuhu uusan soonka burinayn laakiin waxaa shardiga marka la leeyahy qofka hadduu sooxo hadduu suuxo soomku kama burayo hadduu wax yarba xataa uu soo miiraabo marka la leeyahay waxaa shardi ah in waktigii loogu talagalay ramadaanka in la niyeysto waa inuu niyeysto goormaa loogu talagalay qabla alfajir salaada subax ka hor inuu niyeysto ama haddii waktigii mashruuca ahayba loogu talagalay uusan niyeysan hadde soomba uma jiraba soomba markaas uma jiro walaa bilfasdi sarsarkii oo int qofku intuu isi sarsaro dhiig uu iska keeno soomku kuma buro waalxijaamati toobintii qofku uu istoobo soomku kuma buro waxyaalaha uusan soomku ku buraynin waxaa ka mid a qofku hadduu issarsaro dhiig uu iska keeno ama uu istoobo soomkii kuma burayo maxaa yeele dhiig la iska keeno ama adigoo xanuunsanayo dhiig aada iska qaadid waa la mid toobintii la mid adigoo xanuunsanayo dhiig iska qaaday waa saxiix soomku kuma burayo walaa yasixu ma ansaxayo siyaamu lciideyn labada ciidood soomkooda ma ansaxayo labada maalmood oo ciidaha waa ciid uladxaa iyo iyo ciid alfidr ciid ulfidri iyo ciid uladxaa labadaas ciidood haddaad tidhaaho waan soomi ma ansaxayo waana xaaraan wey maxaa yeele nabiga waa nahiyey sala allahu calayh wasalam nebiga sala allahu calayh wasalam wuu nahiyey oo wuu xarimay nebigu sala allahu calayh wasalam in la soomo labada ciidood xataa haddaad tidhaaho soom qada ah ayaan ku beeganahayaa labadii ciidood maalintii ciiddaa waxaa tihi soom qada ama soom nadara ayaan soomi markaa ansaxayo lamana ogola sharciguma ogola xaaraan walaa yowmin walaa sawmu yowmin maalin soomkeedii iyaduna ma ansaxayo in la soomo yoomkaasoo min ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaha ka mid ah maalmahaasoo athalaati saddexda ah mudlaqan xaalow yahay mid aan la kala qaadayn soomkaas marnaba lama kala qaadayo soomkaas ma ansaxayo ayaamu tashriiq waxaa loola jeedaa maalinta ciidul adxaha saddexda maalmood oo ka dambeeya ciidda la yihaaho ciidul adxada oo udxiyada la gowraco saddexda maalmood oo ka dambeeya oo maalinta koobiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad saddexdaas maalmood iyagana in la soomo ma ansaxayo xataa qadlo ma soomi kartid xataa nadar ma soomi kartid soom sunnaana iskaba dhaafba maba ansax haddaad soomtana ma kaa ansaxayo maxaa yaele nahyaa ku soo arooray walaa siyaamu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga ah soomkeeduna ma ansaxayo walaa siyaamu yowmi shaki maalinta yowmu shakiga ah soomkeedu ma ansaxayo yowmu shaki maxaa loola jeedaa waa yowmu halaaثiin min shacbaan waa maalintii bisha shacbaan ay soddon ahayd idaa taxadata annaasu biru'yatihi dadku hadday isla dhex maraan oo ay ku sheekaystaan bishii ramadaan waa la arkay walam yuclamana la oga man ra'aahu qofkii arkana lama oga walam yashhad biha axad qof ka markhaati kacayna ma jiro qof xaqiiqah oo la hayo waa warsuuqeed un xaqiiqo lama hayo warsuuqeed un weeyo suuqaa waxaa la hadalhayaa waa la arkay waa la arkay waryaa arkay ma aqaanay sidaasaa la sheegay sidaasaa la sheegayo xaqiiqo lama hayo maalintaas waxaa la yidhaha yowmu shaki maalintaa iyadana soomkeedu ma ansaxayo walaa yowmin walaa siyaamu yowmin maalin soomkeeduna ma ansaxayo yoomkaasoo min anisfi ee niska ka mid ah niskaasoo athaani ee labaad niskaas labaadoo min shacbaana ee shacbaan ka mid ah ilaa idaa saama daalika almadkuur kaas oo yowmu shakiga ama niska labadaba ismu ishaaraha waan u celinayna ilaa idaa saama daalika nisfa aw sh- aw yowma shaki niskaas ama yowmu shakiga inuu qofku soomo mooye can fariida waajib xaggiisa inuu ka soomo mooye aw amase waafaqa ama soomkii oo yowmu shakigii ama niskii inuu waafaqay mooye caadatan caado caadadaas oo lahu shaksiga u sugnaato aw amase wasala yowmahu sha- wasala shaksigu inuu la xiriiriyey mooye sawmahu soomkiisii bisawmihi shay-in shay soomkiisa inuu la xiriiriyey mooye shaygaas oo min anisfi niska ka mida niskaasoo alawali ee ugu horreeyey walow bilyowmi maalintiiba haba la xiriiriyo hadduu doono yoomkaasoo alkhaamisa cashara yoomkii shan iyo tobnaad haba la xiriiriyo hadduu doono masaa'ilka kale oo sheekhu halkan uu ka sheegayo waxaa weeye walaa yowmin walaa siyaamu yowmin maalin soonkeedu ma ansaxayo maalintaasoo min anisfi athaani niska labaad ka mida niskaasoo min shacbaana ee shacbaan ka mida shacbaan markuu kala bar gaaro niska dambe waa shan iyo tobanka dambe wey niska dambe qeybtaas dambe in la soomo iyaduna ma ansaxayso waana xaaraan wey lama ogola lama ogola niska dambe in la soomo ilaa laakiin waxaa laga soo reebay oo sharcigu uu ka soo reebay ilaa idaa saama daalika daalika inta u celinaynaa annisfa aw yowma shaki labadiiba waa u laaban maalintii yowmu shakigoo la diiday in la soomo ama niskii dambe oo shacbaanoo in la soomo la diiday inuu soomayo maahane can fariida labadaas maalmood waajib waad ka soomi kartaa oo shan iyo tobankii dambe oo ramadaanka haddaad tidhaaho waxaa laygu lahaa qado qadaa laygu lahaa laguma diidayo qadahaas ka soomi kartaa laakiin maalmihii ciidda xataa qado lama soomi karo maalmihii ciiddan soo marnay xataa qado kuwaas lama soomi karo amaa niska dambe ee shacbaanka isagu wuxuu uga duwan yahay maalmihii ciidda nahyigoodii niska dambe ee shacbaanka qado waad soomi kartaa ilaa idaa saama daalika can fariida waxaa la mida yowmu shaki yowmu shakigii qofku waa ka soomi karaa waajib lagu lahaa qado maalinta yowmu shakiga ah waxaa kaloo la mid uu ka soomi karaa oo waafaqa hadduu waafaqay caadatan caado uu waafaqay soomkaas yoomkaas wuxuu waafaqay caado caadadaasoo lahu shaksiga u sugnaatay ama maalintii eh, annisfu athaani ama yowmu shakigiya wuxuu waafaqay qofku caado hore oo u soo socotay caadada u soo socotay maxaa loola jeedaa maalinta isniintii khamiistuu soomi jiray sunnadaasuu qofku ilaalin jiray maalintii yowmu shakiga waxay ku soo beegantay maalintii khamiistuu soomi jiray maalintuu khamiistuu soomi jiray yowmu shakiyaa ku soo beegmay waa soomahay waa soom caadowhu u soo socan jiray wuu soomi karaa ama khamiistii iyo isniintii ah waxaa ku soo beegmay shan iyo tobanka dambe oo shacbaan shan iyo tobanka da- dambe oo shacbaan ayaa waxaa ugu soo beegmay soomkii hore uu wada jiray kaasna waa soomi karaa waa soomi karaa lama diida ow amase wasala sawmahu ama shaksigu soomkiisa inuu la xidhiiriyo maahane bisawmi shayin shay soomkiisa inuu la xidhiiriyo shaygaasoo min anisfi alawal niskii hore ka mida walow bilyowmi yoomkiiba haba la xidhiiriyo hadduu doono yoomkaasoo alkhaamisa cashara ee shan iyo tobnaad wuxuu kaluu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala haddii niskan dambe aada la xidhiirinaysid niskii hore iyadana laguma diiday oo shacbaanka o dhan aad maalan rabtaa inaad soomto ama waxaad dooni hal maalin baa allah ka dhigay qaybtii hore inaad la xidhiiriso maalan maalintii shan iyo tobnaad shan iyo tobankii hore shan iyo tobankii hore maalintii shan iyo tobnaad ayaad ka bilaabi soomka shan iyo tobnaad aad soomi lix iyo tobnaad toddobiyo tobnaad saasaad u wadane iyadana laguma diidana maxaa la diidayaa niska dambe bis inaad ka bilowdo adigoo caado uusan ku ahayn soomkaasi adigoon waajib ka soomaynin adigoo aadan niskii hore la xidhiirinaynin taas way waxaa la diidaya wayaxrumu waxaa xaaraama cala asaa'imi qofkii soomanaa alqublatu dhunkooshadu xaaraan wey xaaskiisii inuu dhunkoodo xaaraan wey qofkii soomanaa waalmucaanaqatu qoor isdhaafsigii in qoorta ay isdhaafsadaan ninkii iyo naagtii isqabay iyagoo sooman xaaraan wey wanaxwuhumaa labadaas wixii la mid ah oo min anwaaci اlistimtaacaat wax walbo istimtaacba ah oo shahwada kicinaya xaaraan wey in taxarakad hadday la dhaqdhaqaaqayso bidaalika bisababi daalika almadkuur waxaa la soo sheegay sababtiisa shahwatuhu shaksiga shahwadiisu hadday la dhaqdhaqaaqayso qofku isagoo sooman inuu xaaskiisii dhunkoodo inuu taataabto xaaraan wey goormay xaaraam tahay haddii qofka dareenkiisa iyo shahwadii ay dhaqdhaqaaqayso maxaa yeele shahwadii hadday dhaqdhaqaaqdo waxaa laga baqi markaa in qofkii ay wax ka yimaadaan oo shahwa ay ka timaado oo sidaa soomkiisii uu ku dayaco cibaadada in la fasaadiyana xaaraan wey ama waxaa laga baqi oo laga yaabaaba inuu jamaacii weynaa uu u dhaco oo waajibaad fara badan qofkaa lagu yeesho marka sidaas awgeed saddan lidariica iyadoo albaabka dhanba la xirayo shareecadu waxay xarimtay xilliga ramadaanka shahwada haddiiba yacni wixiiba kicinaya in markaa haweenkii iyo raggii isqabay ay isku sameeyaan xaaraan wey wayusanu lahu waxaa loo sunneeyaa shaksiga tacjiilu اlfidri afurka dedejintiisii iyo wa ta'khiiru suxuuri iyo suxuurta dibdhigiddiisii ayaa qofka loo sunneeya waxyaalaha sunnadaahu nabigeenu sunneeyey salى اllahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah in afurka la dedejiyo sunno wey suxuurtana dib loo dhigo xadiiskii nabigeenu salى اllahu calayh wasalam wuxuu ahaa laa yazaalu الnaasu bikhayrin maa cajaluu اlfidra wa akharu الsuxuur dadku khayr kama zuulayaan inta ay afurka dedejinayaan suxuurtana ay dib u dhigayaan buu yidhi nabigu salى اllahu عalayه wasalam laakiin markii lagu leeyahay waa in afurka aad dedejisaa sunno ah waa markii qofku uu hubsado gabalku inuu dhacay waa shardi waa inaad xaqiiqsato qoraxdii inay dhacday iyadoo shaki oo qoraxdii ma dhacday mase lama rabo qofku inuu cibaadadiisii uu khatar geliyo cibaadadiisii inuu shaki ku afuro maaha qofku hadduu xaqiiqsado gabalki inuu dhacay horay inuu ka afuro ayaa sunno ah sidaasoo kale taakhiiru suxuur waa sunna marka lagu leeyahay waa haddaysan shaki ku gaarsiinaynin ama haddii shaki ku gaarsiiso war fajarkii ma dhashay mase heerkaa inaad gaarsiiso ma aha heerkaas inaad gaarsiiso suxuurtii ma aha waاliqtisaalu qubaysigiina waa sunno can ilxadai xadaskii laga qubaysto xadaskaasoo alakbari weynaa janaabadii qabla alfajri qabla طuluuci اlfajri fajarka dhalashadiisa ka hor inuu janaabada ka qubaysto qofka sooman ayaa la sunneeya janaabadii inaad isku dayso ma aha ilaa salaada subax ay ka dhalanayso haddaadba sooman tahay janaabadii inaad isku dayso ma aha waxa sunnadahi waxay tahay nabigeenu sunneeyey salى اllahu عalayh wasalam inta fajarku uusan dhalan haddii janaaba ay ku gashay iska qubayso saasaa sunno ah wاlifdaaru afuriddii ayaa la sunneeyey calى اtamri qofku timir inuu ku afuro sunno wey in tayasara huwa altamr timirtu hadday qofka u fuudaatuu heli karo waa sidii nabigeenu samayn jiray salى اllahu عalayh wasalam nabiga salى اllahu عalayh wasalam haddiiba timir uu heli karo timirtaasuu ku afuri jiray nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh qofku marka haddiiba timiru ay u fududahay sida sunnada ahi waa inuu timirta afurka uu ku hormariyo wa ilaa haddii timir aysan u fududayn qofkii fa calaa shay-in shay inuu ku afuro ayaa la sunneeya shaygaasoo xulwin ee macaan kadaalika sidaas kadaalika maxaa loola jeedaa inta yasara haddii wax macaan uu heli karo wax macaan hadduu heli karo hadduu timir waayo wax macaan waa inuu yacni ku afuro wa iktaaru ducaa'i ducada badinteedii ayaa la sunneeya khusuusan akhusu waan khaas yeelaa khusuusan si gaara cinda alifdaar afurka agtiisa ducada in la badiyo ilaa nabigeena salى اllahu عalayh wasalam xadiiska ibnu xibbaan uu saxiixiisa ku warinayey nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ku yidhi ثalaaثaة laa turaddu dacwatuhum saddex qof ducadooda lama soo radiyo saddexdaas qof waxaa ka mid ahaa asaa'imu xataa yufdir asaa'im xataa yufdir qofka sooman ilaa uu ka afurayo ducadiisa lama soo radiyo yihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam marka qofku mar walbaba intuu sooman yahay inuu ducada badiyo waa madinat اlijaabow waa mawaadicda yacni aada loo rajaynayo qofka ducadiisa in la aqbalo khusuusan si gaara cinda alifdaar afurka agtiisa afurku markii agtiisa la joogo inuu weliba ducada aada usii badiyo taasaa sunno ah wa iktaaru اlqur'aani wa iktaaru tilaawati اlqur'aani qur'aanka akhrintiisii akhrintaa badinteedana waa la sunneeya qofku markuu sooman yahay iyadoo ay sunno tahay wakhti walba inuu qofku uu ku cibaadaysto qur-aanka akhrintiisii haddana khusuusan markuu sooman yahay qofku waa inuu badiyo qira'ati اlqur'aan liannu imaamu shaafici raximah اllahu tacaala kaana yakhtim khatmatayn fii kulli ramadaan ramadaan kasta imaamu shaafici wardigiisu wuxuu ahaa maalin walba laba goor uu khatimi jiray qur-aanka kariimka ah laba goor uu dhammayn jiray fii kulli yowm marka bishii imisaa usoo xasilaysa waa sitiina khatma lixdan khatmo uu sheekhu aqrin jiray yacni bisha ramadaan haddii ramadaan aan la joogin oo bilaha kale la joogana imaamu shaafici fii kulli yowmin oo khatmo akhrin jiray maalin walba hal khatmo uu qur-aanka dhammayn jiray oo haddaan ramadaan la joogin haddii ramadaan la joogana laba goor uu ka dhigi jiray qur-aanka khatimkiisa imaamu shaafici raximah allahu tacaala وإكثاaر القرآaن وإكثاaر تiلاaوة القرآaن qرآaنka أkrintiisa badintiisa la suneeya qofku markuu sooman yahay والصدقة وإكثاaر صدقة صدقada badinteedana waa la suneeya في رaمaضان بiشha رaمaضان in صدقada aad loo badiyo ayaa la suneeya sida nabigeenuba u badin jiray sلى الله وسلم وبaaرك عليه ويكره lahu شhaksiga waxaa loo nacaa oo karaahiye ah alfasdu sarsarka inuu isarsaro dhiig iska keeno way bannaan tahay oo soomkii ma burinayso laakiin waa karaahiyo karaahiyo wayukrahu lahu shaksiga sooman waxaa loo nacaa alfasdu sarsaridda iyo walxijaamatu iyo toobintii isagoo sooman qofku inuu istoobo dhiig uu iska keeno karaahiyo wa madqun wa madqu lcilki luubaantii iyo wixii la mid ahaa calalinteedii ayaa la nacaa oo karaahiye ah cilkiga waxa weeye waa waxyaalaha markii la calaliyo dhadhan uu ka imanayo nacaan iyo waxaas uu ka imanayo lubaanti almustafana waa la yidhaha almustakaa cilkiga mustakaa waa la yidhaha mustakaadu waa xanjada luqa ahaan almustakaa xanjada ama mustakaa ha noqdo xanjo ha noqoto ama luubaan ha noqoto booskii xanjada aad ka dhiganaysid kulli waa karaahiye laakiin marka lagu leeyahay waa karaahiyo goormo wey xanjadii ama lubaantii haddaadan laqaynin ama haddaad laqdo dheecaankii waa ku dhamaad soomkii eber wey marka soomkii waaba kaa buray laakiin marka la leeyahay waa karaahiyo goormo wey waad calaaline dheecaankiina waa tufe waad calaaline dheecaankii waa tufe taas karaahiyo ama haddaad laqdo ama candhuuftiiyo ku qasan dheecaankii baashaa ka timid ku qasan aada laqdid soomkii uu kaa buray marka wadawqu طacaami cuntada dhadhaminteediina waa la nacaa karaahiyo karaahiyo weeye qofkii isagoo sooman inuu cunto dhadhamiyo karaahiyo wey laakiin marka la leeyahay waa karaahiyo waa qofka haddii daruuro iyo wax u geynaya meesha aysan imanin ama haddii daruura ay jirto maalan qofkii waa dabaakh qofkii dabaakh weeyo waa qof dabaakhnimada ku shaqaysa dabaakha waxaa weeye waa qofka maqaayadaha ka shaqeeya kushiin ku jira kuug miyaa la yidhaha af soomaaliga kuug qofka wax kariyo oo cuntada yani ku shaqaysanaya xirfadiisu sida ay tahay qofkaasoo kale shaqadiisaa ku xidhanoo intuu saa u dhadhamiyo isagoon laqaynin waa iska dhigi karaa cuntadii bal inay macaanaatay iyo in kale waa xirfada ku shaqaysanaya ama waa haweenaydii yacni wax u karinaysa carruurtii yaryarka ahaa oon soom gaarin haweenaydii waa hooyadii oo carruurteedii wax u karinaysay oon soomka gaarin iyaduna waa u dhadhamin kartaa karaahiyana ma aha leanna daruuraa jirta markaa markaas waxaa jirta daruuro qofkii hadduu dabaakh yahay oo maqaayad oo kale uu ka shaqaynayo oo cuntadii afurkii uu sii karkarinayo wuu sii dhadhamin karaa laakiin bishardi inuusan laqaynin hadduu laqo soomkii waa ka buray hadduu laqo soomkii uu ka buray hooyadii oo kale oo carruurta u diyaarinaysa cuntadii iyaduna way u dhadhamin kartaa iyadoon laqayn hadday laqdo iyadana soomkii waa ka buray walmubaalaqatu ku-xeeldheeraashana waa la nacaa karaahiyow filmadmadati luqluqashadii iyo walistinshaaqi sandaarsigii in lagu xeel dheeraado karaahiyow waa masaladii hadda aanu soo maraynay luqluqashada iyo sandaarsiga in lagu xeel dheeraado qofku hadduu sooman yahay karaahiyo waalqublati dhunkooshadii xaaska la dhunkoonayay iyo wanaxwihimaa labadaas wixii la mid ah wanaxwihaaw saasaan ku saxaynaa wanaxwihimaa waa aniga ii qoray wanaxwihaaw waalqublati dhunkooshadii qofku inuu ku xeel dheeraado oo xaaskiisa uu dhunkoonayay karaahiyow wanaxwihaa naxwi lqubla dhunkooshada wixii la midka ahaa in lagu xeel dheeraadana karaahiyo waxa la midka maxay tahay taataabasho iyo salaaxiddii xaaska uu salaaxayo taataabanayo in lagu xeel dheeraado waa karaahiyo goormay karaahiyo noqon idaa lam tataxarak haddaysan dhaqdhaqaaqaynin bihimaa bilqublati waannaxwi dhunkooshadii wixii la mida shahwatu shahwatu saa'im qofkii soomanaa shahwadiisu haddaysan ku dhaqdhaqaaqaynin inuu yacni dhunkooshadii ku xeel dheeraado markaasay karaahiyo noqone ama haddii shahwadii dhaqdhaqaaqaysana waan soo marnay shahwadii hadday dhaqdhaqaaqayso haddii markaa xaaraan buu xaaraan buu shahwadii hadday dhaqdhaqaaqayso uu ka baqayaba inay wax ka yimaadaan ama uu jamaacii weynaa uu ku dhaco uu ka baqayo markaas xaaraan wey laakiin marka la leeyahy waa karaahiyo oo haddii xataa shahwadii aysan dhaqdhaqaaqayn walyasun qofku ha ilaaliyo nafsahu nafsadiisa ha ka ilaaliyo can ishahawaati shahawaadka waxyaalaha naftu ay jeceshahay ayaa loola jeeda wax walboo naftu ay jeceshahay qofku hadduu sooman yahay waa inuu naftiisa uu ka ilaaliyo liannahu xadiisu qudsigu wuxuu ahaa oo bukhaariga keyrka ay warinayeen yadacu dacaamahu wa shahwatahu min ajli uu xadiisu qudsi ilaahay ku yihi subxaanahu wa tacaala yadacu dacaamahu wa shahwatahu qofka sooman cuntadiisii iyo shahwadiisii wuxuu uga tegi min ajli aniga dartay oo wuxuu jeclaayo shahwadiisii uga tegi marka qofku waxaa la doonay ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylka aada jeceshahay awgeed waxyaalaha naftu ay jeceshahay oo waxyaalaha shahawaadkii oo dhan waa inaad uga tegtid markaad sooman tahay oo ilaahay dartii walyasun ha ilaaliyo nafsahu naftiisa can ishahawaat allatii laa tubdilu soom waa shahawaadka xataa aan soomkii burinaynaa loola jeeda midda soomka burinaysa hadda waaba xaaraan ba inaad samayseen shahawaadka aan soomka burinaynin xataa waa inuu iska ilaaliyo ka shami rayaaxiin waxyaalihii carfaya oo kale inaad carcarabsato catarkii iyo barafuunkii oo kale inaad carcarabsato iyo waxyaalaasoo dhan inaad iska ilaaliso wanadari ilayha inaad daawatood fiirsato wa lamsiha inaad taataabato waa limaa fii dalika min atarafuh waxaa ku sugan raaxaysi alladii laa yunaasibu xikmata soom aan munaasib u ahayn xikmada soomka waalgiibati xantana naftiisa ha ka ilaaliyo qofka hadduu sooman yahay xanta iyadoo wakti walbaba xaaraan ah bal min alkabaa'ir dembiyada waaweyn haddana ka mid a haddana xilliga soomka oo ugu sii daran tahaba waannamiimati isku diraalaha qofku naftiisa ha ka ilaaliyo markuu sooman yahay wa kulli qowlin qowl kasta naftiisa ha ka ilaaliyo aw ficlan ama ficil kasta qowlkaasoo qabiixin xun ficilkaasoo qabiixin xun wax walboo qowlahoo xun ama ficil walboo xun iyadoo wakti walba ay xaaraam tahay qowlka xunkaa iyo ficilka xun wakti walba waa xaaraan haddana soomka waa sii khatar badan yihiin dembiyadu allah subxaana wataala